gudoomiyaha degmada garowe cabduqaadir maxamed maxamuud ayaa soo xiray tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee loo qabtay dhalinyarada cuslaatay ujeedka loo qabtay tartankan ayaa waxa uu ahaa isdhexgalka dhalinyarada magaalada garowe inta uu socday tartankan waxaa kasoo qayb galay kooxo badan oo ka dhisan magaalada garowe saciid xasan cabdi gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka nugaal ayaa ka warbixiyey tartanka heerarka uu soo maray inta uu socday iyo inta kooxood ee ka qayb galay gebagabadii tartankan waxaa isugu yimi kooxda nugaal tiam iyo carwo toobten ugu dambayna ay ku guulaysatay carwo toobten tartankii waxaa ka qayb galay toban kooxood laba gruub ayuu ahaa a iyo b shan kooxood ayay ahaayeen guud ahaan jaalayaasha tartankan baxay waa toddobaatan jaalle afar iyo labaatan roosho guud ahaan goolasha la dheliyeyna waa saddex bool konton iyo laba gool ciyaartooyda ka qayb gashay waxay ahaayeen boqol iyo labaatan ciyaartooy ayaa tartankan ciyaaray oo isugu jira xidigihii cuslaaday ee guud ahaan caasimadda puntland ee ka qaybgelaya tartankan aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa in intaas oo ciyaartooy oo agabkay ku ciyaarayeen in maaragta gudoomiyaha degmada uu sboonsor gareeyey guud ahaan intii guddigii tartanka guddiga tartanka oo abduqaadirni uu hogaaminayey isagana oo mahad celinaynaa maxamed warsame oo guddiga shuruucda ahaa garsoore cabdulaahi oo tartankan dhexdhexaadinayey inta guud ahaan abaalmarinada kala duwan ku guulaysatay iyo shahaadadana waxaa leeya waa mahadsantihiin gudoomiyaha degmada garowe cabduqaadir maxamed maxamuud oo soo xiray tartanka ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay garab istaagi doonaan bahda ciyaaraha midii hore waa xusuustaa ay markaan furaynay runtii raggan dhallinyarada ahi waa iska un dhalinyar cuslaatay maya waa iska dhalinyar caadiga ahayd waxbaa la farsamaynayaa waa la farsameeyey dhalinyar caadiga ahayd weeye marka aad baan runtii faraxsanahay maadaama ay soo hareen labadii naadi ugu dambeeyey labadaba u mahad celinayaa cayaartii qurxoonada ay soo bandhigeen waxaan leeyahay runtii cayaarta waxay ahayd cayaar saaxiibtinimo ilaahay baan mahad iskale subxana wa tacaala mar haddaan wax culaysa ka dhicin ama dhaawacyaah qof walba uu isagoo nabad qaba meeshii cayaarta ku dhammaatay uu taagan yahay aad iyo aad baan ku mahad celinayaa waxaan leeyahay aan hore u soconno dhallinyaradu waa runtii waktigeedu weeye gaaraan isboortigu waa waa maanta waxaa keliya oo runtii aan isdhihi karo waa waxaa keliya waddankeena maanta ka nool hadday noqon lahayd xagga saaxiibtinimada hadday noqon lahayd xagga isku xirnaanta hadday noqon lahayd xagga aragtida iyo runtii mabaadi'da intaba waxaan leeyahay runtii maanta isboortigu waa waa meesha ugu muhiimsan aan hore u soconno annaguna waa idin mahad celinaynaa degmaduna diyaar bay idinla tahay mar walba inay garab taagan tahay wixii awooddeeda iyo tabarteeda ah runtii ay idinkala qayb qaadato dhinacyada garoommada iyo dhinacyada runtii dacminta iyo wix kale aad u baahanta baahihiin ah aad baa mahadsantihiin haddana waxaan leeyahay diyaar baa annagu idin nahay waan idin soo dhawaynaynaa